Vamos a ver, por favor.
بسم الله الرحمن الرحيم آه، walka waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahad celiyo dhammaan ee, dadweynaha halkan ku soo dhaweeyey iyo warbaahinta intaba iyo madaxda dowladda iyo wasiirada Ah, marlabaadka alxamdulilah rabbilcaalamiin safarkii nabadqab baan ku tagnay nabadqabna waan kaga soo noqonnay marka hore waxaan jeclaan inaan u mahadnaqo ah, bulshada reer somalilan ee qurbaha ku nool ah, ingiriiska iyo dalalka iskandinafianka ama yuruba oo runtii aan halkan jeclahay inaan dhammaantood uga mahadnaqo eh, sida wanaagsan ee ay noo soo dhoweeyeen ee kalgacal ku dhaahan yahay iyo aragtida wanaagsan ee aanu ka qaadanay ee ahayd sida ay dalkooda iyo ummaddooda ugu heelan yihiin isla markaana ay jecel yihiin inay la socdaan wixii jira Eh, runtii ayna yihiin lafdhabarta dalka somalilan oo aan odhan karo eh, bangiga adduunyada inoo yaalla waxa weeyaan dadkeena qurba jooga oo runtii qayb weyn ka qaata eh, dhaqaalaha dalka iyo muxuu ahay nabadgelyadiisaba waayo haddii dhaqaalo la helo dhaqaaluhu wuxuu ka mudaya tirarka nabadgelyada iyaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan kaloo jeclay halka inaan tacsi uga jeediyo ee, marxuumkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday burcayntii ma- aan maqnaa isla markaana ilaahay waxaa maga baryayaa ee, kuwii ku dhaawacmay in ilaahay ee, shifo iyo caafimaad degdega uu siiyo oo nabargal darha looga dhigo Ee, runtii safaradii aan ku tagnay dibadda waxaan qaar midhodhala dowladda ingiriiska aan ku tagnay waxaana markii hore aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka macdinta waxaan la kulanay eh, muxuu ahaay hay-adaha ingiriiska qaar ka mid ah iyo shirkadaha muxuu ahaay petroolka eh, sidii dalkan looga soo saari lahaa macdanta ilaahay ku duugay hoostiisa oo runtii ah mid aan laga fakiri doonin mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo iyo dowladda ingiriiska oo uu muxuu ahaay runtii uu aada u wanaagsan yahay eh, xiriirkeenu muddo qarni ahna aynu xiriir lahayn ee, wada tashi iyo iskaashi oo runtii inagu maynaan ahayn dalalkii la gumaystay afrika ee waxaanu ahay dalalkii ay xiriirka wanaagsan iyo in la iskaashado ay yeesheen dowladaha reer yurub khaas ahaan ingiriiska marka in halkii aynu ka sii wadno khaas ahaan ciidamadeena booliiska oo runtii ay gacan weyn naga siiyaan sidii ay usii wadi lahaayeen si loogu tababaro ciidamada booliisku inay noqdaan ciidamo u adeegay dalkooda iyo bulshadooda ee aanay noqon qaar ku shaqeeya ee nidaamyadii hore ama sistamyadii hore ee ay codka ahaayeen booliiska iyo bulshadoodu balse ay noqdaan qaar u dhow ee, oo aada ugu dhow quruubta bulshadooda haddii aan la yidhaahdo taana isafgarad wanaagsan baanu kala kulannay dowladda denmark waxaanu iska aragnay ciidamada muxuahay janaraalka admiralka badda ee, waxaan ka wada hadalnay sidii ee, loo xoojin lahaa ciidamadeena ilaalada xeebaha oo runtii ku hawlan sidii ay u ilaalin lahaayeen barwaaqada ku jirta badaheenna iyo sidii looga ilaalin lahaa kuwa illegal fishingka sameeya ama kalluumaysiga sharci darrada ah iyadana waxaan ku ballanay inay tababaraan ciidamadeenna badda haddii alla yidhaahdo halkaan guul wanaagsan baa ka timi Ee, intaas waxa weeye intii aan u baxnay dowlaha wixii su-aalana weydiin su-aasha waa isaga weydiiyo ninkan uu ismi magacii waa cabdiraxmaan ismaaciil cabdilaahi waxaa ka soo qaatay shirkada warar iyo ingeniers waxaa jirtay shaqaaqooyintii dalka ka maqnaan dhacay tender ka dhacay sidoo kale howlgala ee ciidamada aad ka howlgashay ingiriiska kuwaan baa jirtay markastoo shaqaaqa ay dhacdo waxaa soo noqnoqota in ciidamadu ay xabad shacbiga kula dhacaan oo shacbiga ku dugadaan maxaa arrimaha kaagaas yaaleedka oranaysaa runtii aan somalilan maanta waxay ka gudbi- waxay ka gudbaysaa bariishkii aynu uga gudbi lahayn gobonimada iyo ictiraafka Ee, waxaynu u baahanay maanta ee, inaynu talo iyo xikmad ay ku dheehan tahay sidii aynu uga tallaabi lahayn ee caqabadaha aynu hor yaallay u baahan tahay runtii uma baahna ee, biliis wax laaya umana baahna shacab booliiskooda wax yeeleeya waxaynu u baahanay inaynu gacmaha isqabsanno si aynu uga gudubno waktiga adag iyo bariishka uu cadowgu hareerihiisa togan yahay si aynu u gaarno himilada aynu runtii u soconno Ee, runtii runtii aad iyo aad baan uga xumahay ee, dacdadaa dhacday Ee, waxaan ahayd runtii dhacdo lama filaana oo maanta dadkeena runtii aynaan filaynba in waxyaabo noocaas kale ay ka dhici karaan Ee, ummadda reer somalilan maanta runtii ee, uma baahna shaqaale iyo muran bedelaysa waayo waxaynu aragnaa ama aynu u nahay runtii ee, waaye arag muranka iyo dhibaatada iyo shaqaaqooyinku dhibaatada ay leeyihiin ummaddan waxa soo maray wakti fara badan oo aad u dhibaato badan inkastoo aad moodo imka dunidu dariiqii aynu maray ee dhibaatada ahaa in iyaguna naga daba marayaan oo arkaysaan darisyadeenna iyo waddamada carbeed waxaa ka dhacaya Ee, dhibaatada caynkaasi waxay leedahay halaag fara badan waxaynu tiifiyada ka daawanaa wixii aynu hore usoo maray ee, waxaynu aragnaa dhallinyaradii ama wadamadii ay ku noolaayeen dadka maalqabeennadaas sida suuriya oo kale masar iyo ciraaq oo aad arkayso in carruurtoodii iyo ugmaatidoodii in loo dawarayo iyagoo aada u foolxun oo aada u itaalka runtii ee, waxa weeyaan waa wax ilaahay naga lagu galo iyagana waxaynu ugu ducaynaynaa inay ilaahay ka saaro dhibaatooyinka haysta Een, dadkii aynu ogeyn nooca ahaa ee qaniyada ahaa ee wadamada qaniga ahaa ayaa maanta rafaadkaa ku nool marka inagu dadkeennu waxay ku nool yihiin runtii waa nabadda waxaad arkaysaa islaanta maandhayibisa oo saddex inan ama afar inan ama hablood ka soo saaraysa jaamacadda oo ku ku biirisa tamaandhada ay maalintii ka soo goyso beerta haddii beertaa la waado ama islaantu ay ka heli kari weydo inay soo iibsato tamaandhada maalintaa soo dooday halkaa waxaa ka iman karaya waa garanaysaan tacliin jiri mayso haddii la waado nabad nolol jiri mayso waxba jiri maayeen marka waxaan leeyahay in dadkeenna iyo ummadeennu ay ku dadaalaan sida ay nabaddooda u ilaashan lahaayeen dowladduna runtii waxaanu diyaaru tahay oo aanu diyaaru nahay inaanu dalkan ku hoggaaminno nabad sinaan iyo cadaalad iyo horumar ballanteennu waa taa wixii shaqaaqooda inaynu hareeraha ka joogno oo dunida laga waayi maayo dhibaato laakiin sida ugu habboon aynu ku xallinaabaan ayaanu qabnaa Ee, taasaana runtii inoo noqonaysa sunnaha aad iyo aadna ugu mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi Okay.
wabarakaatu No, no, no, no. Are you- are you-